إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah askar iyo xubno ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay saacadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ciidamada xabashida etoobiya ayaa mar kale qaraxyo lagula beegsaday inta u dhexaysa bardaale iyo qasax dheere oo ka tirsan gobolka baay maxkamadda islaamiga ah ee degmada qoryooley ayaa xukun dil ah ku fulisay nin muddo badan sixroole ahaa ayax koronkorro ah ayaa ku habsaday dhul beereedyo ku yaala qaybo ka mida gobolada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowlo sharci ah u soo xirtay odayaasha deegaan ka tirsan gobolkaas hogaanka odayaasha dhaqanka beesha abgaal ayaa si kulul uga hadlay falkii xasuuqa ahaa oo ay ciidamada dowladda dhowaan ka geysteen deegaanka gololey ee shabeellaha dhexe mudaharaadyada ka socda wadanka maraykanka ayaa kusii fidaya gobollo hor leh iyadoona la dilay dad ay ku jiraan saraakiil booliis oo diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا
warkiyo fitan askar iyo xubno ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay saacadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada xabashida etoobiya oo mar kale qaraxyo lagula beegsaday inta u dhexaysa bardaale iyo qasax dheere waxaa ka waramaya weriye cabdifataax maxamed qaasim cabdisamed haddaan ku horeyno magaalada muqdisho waxaa ka dhacay ee saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ay fuliyeen ciidamada gaarka ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dharkanley ayaan ka bilaabeynaa waxaa ka dhacay laba weerar oo lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ah waxaa inoo suura gashay inaan helno mid ka mida magaciisa waxaana la oran jiray xuseen cumar waxauu ka mid ahaa qaybta haramcad la yidhaahdo ee ay tababarteen ciidamada maraykanka sidoo kale ee magaalada muqdisho waxaa ee howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab lagu dilay maxamed mahdi oo ka mid ahaa howlwadeennada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ninkaasi waxaa lagu dilay degmada wadajir ee magaalada muqdisho ma jiro wax wara oo dowladdu ay ka soo saartay weeraradan lagu dilay saddexda askari dhowaan ayay ahayd markii degmada xamarweyne uu ka dhacay qarax weyn oo lagu beegsaday sarkaal ka mid ahaa booliiska dowladda oo la ohan jiray jaabir kaasoo lagu dilay isaga iyo nin ilaaladiisa ka mid ahaa xilligaasi ee afhayeen u hadlay dowladda wuxuu sheegay inay sugayaan ammaanka oo ay ka hortegayaan weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin waxaa muuqanaysa in howlgalladu ay kusii badanayaan magaalada muqdisho gobolka baay haddaan aadno ciidamada etoobiya oo toddobaadkan ku socdaalayay inta u dhexaysa bardaale iyo qansax dheere laba qarax ayaa ciidamadaasi lala beegsaday shalay iyada oo daraad shan qarax lala beegsaday arrinta xusida mudan waxay tahay qansax dheere iyo bardaale waxay isku jiraan qiyaastii masaafo dhan lixdan kilomitir waxaadna dareemi karaysaa ciidamadaasi iyo sida ay ugu adag tahay inay isku socdaalaan ama ay isgaarsiiyaan sahayda ilaa iyo hadda ciidamadaasi xabashida ah ee ka baxay bardaale way u suurageli la'dahay inay gaaraan degmada qansax dheere waqhtiyada qaar waxay ka leexanayaan waddada caadiga ah iyaga oo maraya hareeraha laamiga islamarkaana isku dhibaya oo jeexaya dhirta iyo qodxaha iyagoo markaasi ka cararaya weerarada iyo qarxiyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxkamadda degmada qoryooley ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xukun dil ah ku fulisay nin falka sixirka ah ku shaqaysanayay weliye maxamed ciise ayaa faahfaahinaya maxkamadda islaamiga ah ee degmada qoryooli ayaa xukun dil ah ku fulisay abuukar xaaji cumar oo ahaa saaxir konton jir ah oo muddo shan sano ah shaqo ka dhigtay sixirka ninkan oo lagu soo eedeeyey inuu samayn jiray sixirka ayaa waxaa la keenay maxkamadda islaamiga degmada qoryooli ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose qaadiga maxkamadda ayaana faahfaahiyey ninkan waxa lagu soo eedeeyey
degmada qoryooley la hor keenay eedaysana abuukar xaaji cumar konton sano jir ah degan doonburaale waxaa lagu soo eedeeyey abuukar inuu samaynayo sixirka loo yaqaano sixru tafriiq iyo isukeen kula shaqaysanayo sixirkaasi muddo shan sano ah haddana lagu soo qabtay beertiisa oo ku taalo inta u dhaxaysa ay aaso iyo doon buraale isaga ay la joogeen laba naagood oo midooda u samaynayay sixir taasoo ninkeeda ka maqan rabay inuu sixirkaas sixirkiisa u keeno haddana la rabo in la waafajiyo wixii sharciga islaamka uu ka qabo samaynta sixirkaasi uu samaynayay abuukar xaaji cumar waxaa kaloo maxkamadda lafteeda la keenay bugaagtiisa iyo kutubtiisa ay ku qoran yihiin xuruuf aan la garanaynin iyo aayado intaasi kadib maxkamadda waxay jawaab ka daratay abuukar wuxuu ku raacday sidaan haa arrintaasi liigu soo eedeeyey way jirtaa waxaana aan ka baxlay cilmigaasi walaalkay oo horay u dhintay shaqadayna way ahayd muddo shan sano hadda laga joogo ayaan ku shaqaysanayay nimanka iyo naagaha aan isjeclayni ayaan isjeclaysiinayay kuwo isjecelna waan kala geynayay haddana waxaa laygu soo qabtay anigoo nin maqan sidii aan ugu keeni lahaa naagtiisa shaqadeeda ku jiro ayaa lagu soo qabtay intaa kadib qaadiga ayaa soo qaatay daliil sharci ah oo uu leeyahay qofka saaxirka ah maxkamadda markii ay dhegaysatay eegii loo soo jeediyey eedaysane abuukar xaaji cumar iyo jawaabtiisii oo ahayd qiraan ayaa waxay xakuntay sida soo socoto kow abuukar inuu yaqaano cilmiga sihirka kuna shaqaysanayay muddo shan sano ah abuukar xukunkiisa inuu yahay dil xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraan waxaana loo cuskulay adilada kale ah kow qowluhu tacaala واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إننا إنما نحن فتنة فلا تكفر وعيد دغل لبات وكتبت سورة البقرة لبقى الدليل كان له أسكري وحاويا حديث عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف رواه الطبراني رقم كل يحدغ الإعلان إيوه حديث كان أن حدث أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلتها وروي أن عمر رضي الله عنه كتبت له اقتلوا كل ساحر وساحرة قال الرابي فقتلنا ثلاثة سواحرة هل كان أي حكم في الدين في سلوكه اللاذر إنه كانوا حلقوا بارك الذي يستوجبون لها تنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
wilaayaadka islaamiga waxaa ka furan maxkamadda lagu xukumo kitaabka iyo sunnada waxaana usoo xukun taga dad badan oo ay ku jiraan dadka ku dhaqan goobaha ay maamulaan shisheeyaha iyo kaaliyaashooda ee dowladda federaalka sida warkan uu ku faahfaahinayay waryacay duruus hogaanka odayaasha dhaqanka beesha habgal ayaa si kulul uga hadlay falkii xasuuqa ahaa oo ay ciidamada dowladda federaalka dhowaan ka geysteen deegaanka gololey qaar ka mid ah hogaanka dhaqanka ee beesha habgal ayaa ka hadlay dhacdadii xanuunka laheyd ee ay dhowaan ciidamada dowladda ka geysteen deegaanka gololey oo u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo ay ku dileen sideed qof oo rayid ah ugu horreyn imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud oo cabiraya dareenkiisa ayaa waxa uu yidhi innaa lilah wa innaa ilayhi raajicuun aan leenahay dhacdada meeshaas ka dhacday runtii waa dhacdo muruga leh waxaa waa ka tacsiyeediyahaynaa waxaan uga tacsiyadayna ahalkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkaas la gumaaday ama cadowga allah uu baabi'iyey waxaan leenahay sabar iyo iimaan allah idinka siiyo ayagana janaatlfirduusa allah siiyo idinkana gadaashooda allah idinma fidmeeyo intaas kabacdi bacda altacsiya aad iyo aad bay uga xunnahay haddaan nahay qabaa'ilka ama odayaasha ama shacabka ama ganacsatada qof kasta oo ka mid ah beelweynta abgaal ama muslimiinta dhammaantood dhacdada meeshaas ka dhacday waa dhacdo murugale aad iyo aadna uga xunnahay imaamka ayaa sheegay in dowladda federaalka horay ay u xasuuqi jirtay shacabka isagoona fariin u diray bulshada ku dhaqan deegaanadaasi dadka degan gobolka shabeellaha dhexe waxaan leeahaa marka dhammaystira wax yaroo idiin dhiman wargaaladu idaaba jabtay mujaahidiintaa dhiig bixiyey way wiiqan yihiin tabar ma hayaan iska afuufay rabaan marka istaaga yay idinku rafanin waa bootinti diirdiir u dambaysay naftaa kasii baxo weysa waxaan leeyahay marka reer shabeellaha dhexow diinkiina u dirida dalkiina u dirida deegaankiina u dirida dadkiina u dagaalama dunyadiinu dagaala dadnimadiina u dagaalama duriyadiina dambana u dagaalama dibaa leesu warsa doonaa saana cadowgaanuna wuu bixi doonaa ciduna way ku dilloobi doontaa cidna ilaahay baa saruugu soo qaadi doona marka waxaa adalla cidda ilaahay saruugu soo qaaday noqda in maalin walba mahaasaa igaartaas lagu dilay yeeyihiin waa abgaal mahaasaa gabdhaa lagu kubsaday yeeyihiin waa abgaal mahaasaa dad lagu dhacay waa abgaal ilaa yara sharafkiina maaha hore uma dhicin war haddaan walba diin u dagaalamayna nasabkiina caqdigiina sharafkiina u dagaalama ayaan leeyahay beesha abgaal intaas ayaan ugu dabaaqa insha allahu tacaala sidoo kale suldaanka guud ee beesha uu cesle suldaan daa'uud xasan oo ka hadlay dhacdadaasi ayaa waxa uu isna yidhi waxaan ka tacsiyeynaynaa dhacdadii ka dhacday gololey ee nimankii cadowga ahaa ay sameeyeen dadka shacabka ahaa ee dhibaatada gaarsiiyeen ee dhallinyarada ahay waxba aan galabsan waan uga tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee mahaas dhibaatada lagu gaarsiiyey ehelkoodii iyaan uga tacsiyeyna ummadda soomaaliyeed guud ahaan isla hore waxaa lagu yaqiinay nimankii oo wuxuu ahaa gaaladii caadiga ahaydoo wuxuu ahaa ay soo duushay oo dalka ku soo duushay inay dadka saasoo kaleeto u gumaadaan hadda kuwii haddana ridada ahaayo wuxuu ahaa ka dhashay dadkii ku jasadka ahaa baa haddana dadka hadda saas u gumaadaya marka ummadda degan gobolka guud ahaan amba gaar ahaan degmada balcad waxaan leenahay iska celiya cadowga ma kaaga tegayo gacmo hursi ma kaaga tegayo waxaa la rabaa marka inaad iska cadowga iska dhicisaan ma aha markii ugu horreysay oo ay dowladda federaalka dad rayid ah ay ku gumaado gobolka shabeellaha dhexe horey ciidamada burundi ayaa waxay gololey ku dileen dad xoolo dhaqato ahaa meydadka sideed qof oo ay ciidamada dowladda ku dileen shabeellaha dhexe ayaa la geeyey muqdisho waxaayna dowladda federaalka ay diiday in saxaafadda sawirato iyadoona ku xaraysatay halka loo yaqaano c a d da madaxda dowladda ayaa ilaa iyo hadda ka meermeersanaysa in ay qirato gumaadkaasi ayax koron karo ah ayaa ku habsaday dhul beereedyo ku yaala qeybo ka mida gobolada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan axmed xasan godax ayaa warkan inoo aqrinaya wararka naga soo gaaraya gobolka la magac baxay maroodi jeex ayaa waxay sheegayaan in ayax fara badan oo ku habsaday dhulbeereedyadii ugu muhiimsanaa dhulbeereedka oo ku yaala deegaanka cadaadley ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu arkay ayaxa kaas oo aan la ogeyn halka uu ka yimid haweenay ka mid ah milkiilayaasha beeraha ayaa sheegtay in ayuxu uu dhibaato u geystay islamarkaani aanay haysan awood ay isaaga difaacaan lix dhalaanood ayayna haysata tirii ada iskale ee maxaan sameeyaa dawladdu haddaanay gacan noo geysanayn horena laba gooroo horena daadku u iga qaaday beerta ilaahay unbaan u baryo tegi jiray weliga biniaadan ma baryo tegin hay-adina cimrigay labadaa shay bay ii ahay warkaa gondaha iyaga ku urursan ee ku ururaysa ayaxa ayaa dayrtii lasoo dhaafay dhibaato u geystay qaybo ka mid ah dhulbeereedyada soomaaliya isagoo kasoo bilowday gobolada waqooyi aqoon-yahanada qaar ayaa horay u sheegay in hay-ada shisheeye ugxaanta ayaxa keeneen qaybo ka mid ah gobolada waqooyi halkaas oo uu ku beermay laakiin ayaxa haatan laga soo sheegay deegaanka cadaadley ee gobolka maroodijeex ayaa ah mid aan badnayn marka loo eego kuwii hore walaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowro sharci ah usoo xirtay odayaasha deegaan ka tirsan gobolkaas maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya dowradan oo ahayd mid diini ah ayaa waxaa loo qabtay odayaasha degmada wabxe ee wilaayadii islaamiga ee galgaduud gebagabada dowrada ayaa waxaa kasoo qayb galay culamo iyo waxgarad lagu martiqaaday munaasabadda qaar ka mid a odayaasha loo soo xiray dowladda ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iideen
ilaahay baa mahad iskale mahad fara badan iskale la koobi karin oo la gaari karinin nicamka iyo gargaarka faraha badan ina siiyey islaamnimada ugu horeydo ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baan mahad celinaynaa alxamdulilahi sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa muslimiinta wilaayaadka ka shaqeeyey arrintan ayadaa in maaragtay ay dowladda noo qabtaan nooguna yeeraan nooguna gool dhigaan sidoo kale waxaa iyaguna mahad celin mudan mashaaikhda culimmadeena iyo macalimiinteeniya oo maaragtay duruusaadkaiyo cashiraadka iyo dadaalkaa fara badan nagu bixinaysa dowlaadkan waxaan ka faa'iidnay duruusaad fara badan oo muhun ah oan la koobi karinin sidii qoladii qur-aanka kariimka tafsiirkii axaadiistii siiradii nabigeena sala allahu calayhi wasalam duruusaad badanay ka mid yihiin ayaan ka faa'iidnay dowro aada iyo aada u qiimo badan wakhtigu marka hore waa nala dheeray laakiin waa nala soo gaabtay markaan dhex galnoo aragnay macaantii duruusta iyo macallimiinta waa nala soo gaabtay waan jeclayn in umuurada bergatimid ay tira haddana bal toddobaad kale ha lagu sii daro aada ayaanu sii jeclaysa lahayn haddii ay suuragal tahay taas waa middaas waxaa iyaguna aada u mahadsan macallimiinta qiimaha badan ee sida naaxiyadda ah oo hagar la-aanta ah oo alla kacabsiga ku dheehan noogu soo gudbiya wixii ay xambaarsanaayeen waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo miisaanka akhrina ha u saaro wixii ay nagu beereen oo inooga tageen oo dhexalgalkahayna waxaan ku dabaqi doonaa nolosheenna adduunyo haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu nafta nagu simo sidoo kale qaar kale oo ka mid a odayaasha ayaa codsaday in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah runtii niman mashaaikhaho waxbarashadooda aan jeclaysano aan isla mid walba markuu tegi tago idoo waaga laleeyahay niyo mau sii wada kan kale imaanay waqtigu ku dhammaanayay ahaayeen annagana wixii aan ka fahmin waxaa ka mid ahayd kharada sidoo kale hadda ee kharada tafsiirka xaadiistaasi kitaabka la yidhaha islaax almujtamac siiro kitaab yaroo hadda risaalaho yaroo duruusul muhiima oo markuu muuqdo yar laakiin haddii dhexdiisa la gaaro runtii kitaab weyn ah oo wuxuu kasoo tegaan laagaho ha noqoto fiqi ha noqoto caqiido ha noqoto siiro ha noqoto akhlaaqul adaab runtii aada umalaysa inuu kitaab sida ula muuqdo ama yaraantiisa de markii la joogo risaalo yar u egaya laakiin kitaab weyn ah intaas kabacdi waxaan runtii aada u jeclaan lahayn in duruusaha noocaan oo kalaa lasoo celceliyo sababtoo bini aadamka qalbigiisu waxuu lagu soofeeya waa un diinta wax kala lagu soofeeya ma jiraan
annaga ma malaysanayn xaqiiqdii dhabtaa dowladaan ma malaysanayn ma malaysanayn dowladan ma malaysanayn si kidisa ah ay noogu timid waana ka macaashinay waxaan isku dayaynaa maadaama aan nahay odayaashii horjoogayaashii qabiilka ama ummadda waxaan isku dayaynaa jihaadka qaybta ugu weyn kaalinta ugu weyn inaan ka qaadano kaalinta ugu weyn inaan ka qaadano hadday tahay ismaqalka hadday tahay nafta hadday tahay maalka inaan kaalinta ugu weyn ka qaadano naftaydana aan ka bilaabo nafta walaalkana aan ku xejiyo ilaahay idankiis walaalayaalo ku soo dhowaada dowladaan annaga maanta waxay noo tahay maanta habeenkii aan dhalannay oo kale farxad weynay noo leedahay wax baan ka macaashnay marka insha allahu ilaahay idinkiis sidaas kusoo dhowaada sidaasaan idinku salaamaya dhammaantiin wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka mid a gobollada ay sida dardarta leh uga socdaan dowraadka diiniga ah iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada ay si fiican uga faa'iidaystaan halka warkan dhegaystayaal usaaka idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga alfurqaan mudaharaadyada ka socda waddanka maraykanka ayaa kusii fidaya gobol la hor leh iyadoona la dilay dad uu ku jiro sarkaal booliis ah dibadbaxyadii waaweynaa ee ka socday waddanka maraykanka ayaa ku fiday gobol la hor leh kuwaasoo lagu cambaareynayo sida ay dadweynaha sheegayaan ficil booliis ka dhowaan ay ka geysteen gobolka minneabolis taas oo ahayd nin madow ameerikaan ah ay u dileen qaab ay cunsurinimo ku jirto marka laga soo tago minneabolis oo magaalo madaxdiisu ay tahay minnesota waxay sidoo kale mudaharaadyadu ka dhacayaan magaalooyin ay ka mid yihiin new york atlanta portland washington los angeles iyo sidoo kale oakland magaalooyinkan qaar ka mid ahna waxaa ka dhacay iska horimaadyo uu dhiig ku daatay kaasoo dhex maray dadweynaha iyo sidoo kale ciidamada booliiska warbaahinta maraykanka ayaa sheegaysa in laba qof oo uu ka mid yahay sarkaal booliis lagu dilay muddadii uu socday mudaharaadka kaasoo dilkoodu ka dhacay magaalada oakland ee california halka midka kalena lagu dhaawacay toogasho ka dhacday dhismo ay leedahay dowladda maraykanka magaalada atlanta oo kale dibadbaxyaashu waxa ay weerarayeen xarunta telefishinka c n n iyo sidoo kale gawaarida booliiska sidoo kale mudaharaadyadana ayaa intii ay socdeen tallaabooyinka ay qaaday dowladda maraykanka waxaa ka mid ah inay albaabada isugu dhufatay aqalka cad ee looga arrimiya waddankaas si loo sugo ammaanka madaxweynaha oo khatar ku jira sidoo kale donald trump ayaa amar ku bixiyey in ciidamo milatari dheeraad ah la geeyo qaar ka mida magaalooyinkaas kadib markii booliisku ay xakameyn waayeen mudaharaadyada oo albaabada jabsaday isku soo wada duubo dibadbaxyadan ilaa iyo hadda ka soconaya waddanka maraykanka ayaa asalkiisa hor yimid kadib markii booliiska waddankaas ay si la yaab ah u dileen in madow amerikaan ah taas oo ay qayb ka ahayd cunsurinimo warkii aad kala socoteen dhegaystayaal saaka idaacadda alfurqaan waa inaga intaa